بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيام أي هذا كان كتاب الصيام صوم ككتاب كيسوي الصيام نوالا هذا الصوم لبضبا ومستركي وانا صومك soomka markaa luqatan waxaa la yidhaahdaa al-imsaaku alcaam in wuxuu laga joogsado shaygaa laga joogsaday wuxuu doono ha ahaado al-imsaak alcaam inii nadartu liraxmaani sawma ay imsaakan can ilkalaam waa shay laga joogsado wey laakiin sharcan waxaa la yidhaahdaa soomka waa imsaakun makhsuus fii zamanin makhsuus can ashyaaa makhsuusa waxa weeyaan joogsi yacni laga joogsado wax gaar ah xilli gaarana laga joogsado oo macnaha zamankiisuna dee waa min tuluuci shamsi ilaa guruubiha waxa waan ujeedaa min tuluuci alfajri saadiq yacni marka waagu baryo imsaaga waktiga la afaysanayo ee laga joogsanayo waxyaabaha laynoo diiday waa waagu marka uu beryo laga bilaabo ilaa intay cadeedu ka dhacayso waxyaabaha mufadiraadka ah ee laynaga reebayna dee qofkii waa ka joogsanaya baabu fadli siyaam baabkana waxa uu ka hadlayaa soomka fadliga uu leeyahay can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey radia allahu canhu ilaahay raallaa ka ahaade qaala inuu yidhi qaala rasuulu llah waa rasuulka alla uu yidhi sala allahu alayhi wasalama qaala allahu caza wajal waxa alla uu yidhi subxaanahu wa tacaala waa xadiisu lqudsi kullu camal ibni aadama lah ina aadam wuxuu qabanayo iyo camalkiisa oo dhammi isaguu u sugnaado iska leh ila siyaam soomka mooyaane fa innahu lii maxaa yeelay soomka anuu ii sugnaado iska leh wa ana ajzii bih aniga ayaana ka abaalmarinayo oo abaalmarintiisa aniga naftayda anaa tawaliyaya ee cidna u wakiilan maayo laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal wasiyaamu junna soomku waa gaashaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo makhluuqaadka oo dhan iyo waxa ku nool iyo acmaasha addoommadoo dhan isaguu iska leeyahay rabbi subxaanah camal kastaana uu yahay lilaah waxa ilaahay soomka si gaar ahaaneeda naftiisa ugu tiiriyey waa litashriif oo yacni cibaadada soomku sharafta ay dheer tahay cibaadaadka kale waayo cibaadaadka laftoodu way kala fadilan yihiin waana kala sharaf badan yihiin markaa soomku sharafta iyo fadliga uu acmaasha kala dheeryahay darteed baa ilaahay isugu gaar yeelay oo makhluuqaadkiisa qaar ka mida ilaahay markuu isku idaafeeyo waa litashriif sida naaqatullah baytullah wax walba isagoo ilaahay leh haddana makhluuqaadkiisa qaar ka mida marka ilaahay loo idaafeeyo waa makhluuqaasi sharafta uu ka sharaf badan yahay makhluuqaadka kale marka camalkana ilaahay idaafada uu naftiisa u idaafeeyey isagoo camal walba leh waxa weeye waa camalkani fadliga uu dheer yahay acmaasha kale waxaa kaloo la yidhi yacni cibaadada soomku waxa ilaahay naftiisa ugu gaar yeelay waxaa ka muuqanaysa cibaadatu sawm siru likhlaas sirka iyo arrinta ikhlaaska oo waxaa la yidhaha acmaasha kaloo dhan xataa sujuudda iyo rukuucda iyo salawaadkana dhaho ilaahay kayrkii waa lagu caabudo waa loola qastay laakiin cibaadada soomka ilaahay kayrkii loolama qastin lagumana caabudin marka maadaama uu sidaa ikhlaasku uga muuqanayo cibaadada soomka sidaa darteed oo riyaaga iyo istuska iyo ismaqashiintana uu ka fog yahay sidaasaa ilaahay naftiisa ugu gaar yeelay waxaa lau yidhi markaa kullu camal ibni aadama lahu ila siyaama camalka ibnu aadamu qabtoo dhammi isaguu u sugnaaday soomka mooyaane fa innahu lii wa ana ajzii bih isaga soomkaasi anuu ii sugnaaday baa allau yidhi subxaanah anigaana ka abaalmarinaya addoonkayga waa abaalmarin aan xad mucayana lagu qaydin laakiin waxa weeyaan bigayri xisaab inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab yacni ilaahay subxaanah ayaa abaalkiisa iyo ajrigiisa u ballaadhinaya addoonkiisa wasiyaamu junnah soomku waa gaashaan adduunyada gaashaan buu ku yahay oo shahawaadka iyo muxaramaadka iyo xaaraanta oo dhan buu kaa xakamaynaya aakhirana gaashaan buu ku yahay oo naarta iyo cadaabka ayay ilaahay kaaga badbaadinaya faidaa kaana yawmu sawmi axadikum haddaba midkiin soomkiisu maalintiisu markay ahaato yacni midkiin maalin marka uu sooman yahay falaa yarfud hadal xun yuu ku hadli oo hadal xun oo dhan ha iska ilaaliyo yowmaidin falaa yarfud hadal xun yuu ku hadlin yowmaidin maalintaas oo sida calooshiisu cuntada ay uga soontay afkiisuna hadal xumaanta ha uga soomo walaa yaskab yaanu qaylqaylin yani sakabku bisiina aw bisaad waa isku macno walaa yaskab ama walaa yaskab labaduba waa rafcu laswaad ruuxoo iska dhadhawaaqo qaylqayliya marka qofka sooman waa inay sakiino iyo xasiloonaan iyo deganaantii cibaadada rabbi waa inay ka daahirto oo maalinta soonkiisa iyo maalintuu afuran yahay ay kala soocan tahay laa yakun yawmu fitrika wa yawmu sawmika sawaa maalintaad afuran tahay iyo maalintaad sooman tahay yay sinmin ha kala socnaadaan walaa yaskab yaanu qaylqaylin fain saabahu axadun qof hadduu caayo aw qaatalah ama uu laba dagaalamo falyaqul ha yidhaahdo ini imru'un saa'im waa ruux sooman baan ah anuu nin dagaalamaya nin caytamaya midna ma ihiye waa soomanahay ha yidhaahdo isagoo naftiisa xasuusinaya cibaadada soomka kan waxa weeyaan soo doontayna ku cabsi gelinaya cibaadada uu ku dhex jiro inii saa'im ha yidhaahdo ama afka ha ka muujiyo ama niyadda ha ka yidhaahdo laakiin ficil ahaan iyo dhaqan ahaan waa inuu ugu dhaqmo u muujiyo oo macnaha yacni qofkii af iyo adintoona waa inaanu kaga argoosan ee uu sabro waayo qofka soomani waa qof cibaado aada iyo aada u qiimo badan ku dhex jira markaa sida ninka xajka iyo cumrada ku dhex jira loo yidhi ilaali xajkaaga iyo cumradaada oo af xun iyo adin xunba ka ilaali falaa rafatha faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj sidaasoo kale ayaa qofkii cibaadada soomka dhex galayna loo yidhi soomkaaga ilaasho innaka laakiin waxaa laga yaabaa ruuxa sooman inuu u haystaba haddii la soomo cadhada iyo neefiska iyo qofku inay axsaabtiisa iyo ay xididadiisu kacaanba inay xaaladaas soomkuun tahay waxaad arkaysaa dadka qaarkood markaasaaba dulqaadkuba ku yaraadaa markuu soomo kelimad haddii lagu yidhaha waxaa laga yaabaa inuu toban ugu jawaabo far haddii lagu soo fiiqay inuu gacanta u qaado laakiin kaa waxaad garanaysaa inaan soomkiisu aanu waxba ka bedelin raadna aanu ku yeelan waayo qofka cibaadada soomku ay waxa weeyaan wax ka bedeshay midho wanaagsanna ka goostay waa ka soomka dulqaad ka qaada waa ka soomku u faa'iideeye alla ka cabsi waa ka soomku xasiloonaan iyo deganaansho ka qaada laakiin haddaad xayraan unsii noqoto yani taasi waxay daliil u tahay soomkaaga inay wax ka siiyiin uunu caadi ahay waxa uu nabigu yidhi markaa fain saabahu axadun aw qaatalah haddii ruux caayo amase uu la dagaalamo falyaqul ini imru'un saa'im ha yidhaahdo war waan soomanahay waan soomanaya ha yidhaahdo oo yuu u jawaabin oo yuu la ficiltamin wladii nafsu muxammadin biyadih waaladii nafsu muxammadin biyadih allaha nafta nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye la khuluufu fami saa'im ninka sooman afkiisa urta la dhibsado ee ka soo baxdaa atyabu waxay kaga udgoon tahay cinda allah ilaahay agtiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame min riixilmiski bahalka miskiga la yidhaahdo udgoonkiisa way ka udgoon badantay yani miskigu waa min atyabi anwaaci yani waxa weeyaan alcair yani cutuurta iyo waxyaabaha udgoon ee la isticmaalo waxyaabaha ugu udgoonka badan ayuu ka mid yahay miskigu ilaa la yidhi yani udgoonkiisa miskiga asalka ah masaafo dheer ayaa laga uriyaayo udgoonkiisu uu ka soo baxa marka miskiga qiimaha iyo udgoonka intaa leeg leh waxa ilaahay agtiisa kaga udgoon badan nin sooman oo calooshiisa ama urtiisu ay la doorsoontay soomka daraaddii raa'ixada afkiisa ka soo baxaysa ayaa ka udgoon badan miskiga sababtuna waxa ay tahay man taraka shay-an lilaahi cawadahu allahu khayran minh qofka shay ilaahay dartii uga taga wax ka khayr badan baa rabbi ugu bedelaa wuxuu cuntada iyo cabitaanka iyo shahwadiisii uu uga tegay ilaahay dartii oo u soomay mar hadduu alla dartii uga tegay shahawaadkii naftiisa ilaahay wuxuu ugu bedelay wuxuu helay wax ka wanaagsan oo ka khayr badan oo yani waxaa la yidhaha calooshu markay madhnaato calooshaan madhan yani kaarboonka iyo raa'ixada ka soo baxdaa waxay noqotaa raa'ixa kariiha yacni la dhibsado qofku marka ay usoo urto marka raa'ixadani mar hadday ilaahay dartii la doorsoontay ilaahay wuxuu ugu bedelay wax ka khayr badan oo sida damu shahiid nabiga sal ly slam uu lahaa allownu lownu dam wariixu riixu lmisk yani ninkii ilaahay dartii u dhintay dhiiggiisu u dhundhacay waxau nabigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam maalinta qiyaame in lasoo saarayo iyagoo dhiiggii isagoo dhiiggii uu ka da-ayo laakiin midabku uu midabkii dhiigga yahay urtuna udgoonka miskigoo kale ay tahay waayo markii ilaahay dartii dhiiggiisu u daatay ayaa lagu abaalmariyey waxa khayrkaa iyo qiimahaa leh tanna qofkii ilaahay dartii maadaama raayixadiisu u doorsoontay dee wax ka qiimo badan baa loogu bedelay wahaakada qofku shay kastuu ilaahay dartii uga hijroodu uga tago wax ka khayr badan ba ilahay usoo weydaariya waxau yihi walisaaimi farxataan yafraxuhumaa ninkii soomanaa wuxuu leeyahay laba farxadood oo uu farxayo idaa aftara farixa bifirih marka uu afurayo afurkiisa waa ku farxaya oo cibaadada ilaahay u taam yeelay iyo nicmada ilaahay u siiye uu ku afurayo ee oonkii iyo gaajadii iyo haraadkii uu iskaga jabinayo ayuu ku farxaya oo dhinac cibaadadii maantoo dhan usoo afxidhnaa ilaaha u taam yeelay dee waa ku farxaya dhinac ilan bashar buu ahaa oo wuu baahday oo wuu gaajoodo wuu haraaday afurkaa uu cunaye xalaasha ah ee ilaahay ugu nicmeeyena waa ku farxaya wa idaa laqiya rabbah rabbigii marka uu la kulmana farixa bisawmi soomkiisa ayuu ku farxaya ilaahay markuu la kulmana soomkuu soo soomi jiray abaalkiiyo ajriguu ka helay markuu arko waa ku farxaya baabu fadli shahri ramadaan bisha ramadaan fadliga ay leedahay ayuu baabkana ka hadlayaa can abi hurayrata abi hureyra waxaa laga wariyay radia allahu can ilaa ir alla kaade ana rasuula allah in rasuulka alla sala allahu alayhi wasalama qaala uu yidhi idaa jaaa ramadaanu bisha ramadaan marka uu yimaado yacni ramadaan culimada bedh baa karaahaysto layidhi lama odhan kara ramadaan ilaa shahri loo idaafeeyo la yidhaha shahru ramadaan laakiin xadiidkan wuxuu caddaynayaa sida shahru ramadaan loo adeegsan karo ramadaan oo keligeeda un shahri loo idaafaynna in la adeegsan karo wax maxduur iyo dhibaato laga baqdana aanay lahayn waxau rasuulku yidhi marka idaa jaaa ramadaanu bishii ramadaan marka uu yimaado futixat waxaa la furfuraa abwaabu ljanna jannada albaabadeeda waa la ballaqaa wagulliqat waxaa la xidhxidhaa abwaabu nnaar naarta albaabadeedana waa la xidhxidhaa wasufidat waxaa la silsiladeeyaa oo katiinada lagu xidhaa ashayaaiinu shayaadiintiina waa la xidhxidhaa xadiidku waxa uu tilmaamayaa fadliga iyo karaamada ay bisha ramadaan leedahay inay ka mid tahay in albaabadii jannadana la ballaqayo albaabadii naartana la xidhayo shayaadiintii dadka hallayn jirtay xumaanta iyo xaaraanta u qurxin jirtay ee baatilka iyo waxa weeyaan halaagga u horseeday kuwaana in laga xidhxidhayo ayaa fadliga bisha ramadaan ilaahay ku karaameeyey ka mid ah oo haddii shayaadiinta la xidhxidhayo maxaa macaasida iyo munkaraadku ay bisha ramadaan u dhacayaan shayaadiinta la xidhxidhayaa maaha shayaadiintii oo dhaneh waa maradatu shayaaiin kuwii madaxaadkaa ee mucaanidiinta ahaa ee madaxdooda ahaa ee waaweynaa ayaa laynaga xidhxidhayaa walidaalik ayaa khayrka iyo cibaadadu ay badanaysaa oo waa idinka arka bisha ramadaan sida masaajidada loo camiro iyo sida khayrku usoo kordho iyo siday dadku ugu nuglaadaan wacdiga iyo waanada waa idinka arka waayo shayaadiinta kibaartoodii iyo kuwoodii waaweynaa iyo maradadii iyo mucaanidiintii ayaa laga silsiladeeyey kuwii laynagu imtixaamay laakiin kuwoodii yaryaraa ee dee kuwa madaxda ahaa talaamiidoodii ardaydooda ahaa dee iyagu ma xidhxidhna waa furfuran yihi sidaa darteed ayaa xataa bisha ramadaan dee macaasidii iyo munkaraadkii ay baaqi u yihiin wax badanoo ka mid ihi marka yani waxaa lagu jamcinayaa yani khayrka farabatayna wuxuu daliil u yahay ilan bisha ramadaan inta khayrku bato yani waxa weeyaan bishaasoo kale yani khayrku saasoo kale u bataa ma jirto markaa sababtu waxay tahay maradadii iyo madaxdoodii baa laynaga xidhxidhay waxa weli haddaan macaasida barjeed usii baaqi tahayna dee kuwii yaryaraa baan xidhxidhnayn laakiin mar haddii maradadoodii iyo madaxdoodii la xidhxidhay sharku wuu yaraadaa khayrkuna wuu bataa baabun laa taqadamu ramadaana bisawmi yawmin walaa yawmayn baabkana waxa uu ka hadlayaa ramadaan inaan lagala hormarin maalin soonkeed ama laba cisho soonkeed inay manhi tahay oo xaaraan tahay in maalin ama laba ramadaan lagala hormaro can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu can ilaahay raallakaade qaala inuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka alla wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laa taqadamuu ha kala hormarina ramadaana bisha ramadaan bisawmi yawmin maalin soonkeed ha kala hormarina walaa yawmayni laba maalmood soomkoodna ha kala hormarina ilaa rajulun oo yacni inaad maalin kala hormarto dee waa yowmu shakigii iyadoona sugnayn ninka soomana nebigu wuxuu yihi faqad casaa abalqaasim maalinta la shakisan yahay aanay ku caddayn ramadaan ean ru'yadu sugnaanin ninka yidhaha waan iska soomayaa intii ramadaan maalin ka mid a ay dhaafi lahayd ixtiyaatan waan kasii tabaabushaysanaya uun waa nahyi waayo waxaa lagu soomaa wax cad ee muhmal iyo madmadow laguma soomo waxaa rasuulku yidhi markaa laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmayn maalin iyo laba toona ramadaan ha kala hormarina soomkeeda ilaa rajulu nin mooyaane kaana ahaa yasuumu mid sooma sooman soom falyasumhu isagu ha iska soomo nin soomkiisii sunnada ahaa ee caadada ahaa uu waafaqay mooyaane oo nin soomi jiray siyaamu nabiyillaahi daawuud oo kale calayhi salaam oo maalina afuri jiray maalina soomi jiray dee maalinta ka horaysaba ramadaan haddii maalintiisii kusoo beeganto wuu iska soomayaa mana aha dee inuu ramadaan maalin kala hormaray caadadiisunbay waafaqday sidoo kale ayaamulbiid ama waxa weeyaan isniin iyo khamiis oo kale maalmaha isniinta iyo khamiista oo kale iyada ayaamulbiid maba noqon karto dee waa aakhiru shahri laakiin qofkii isniinaha iyo khamiisahu kala soomi jiray hadday kusoo beeganto dee maalintaas ama labadaa maalmood iyadana wuu iska soomayaa marka calaa kullin waxaa nebigu ka soo reebay sala allahu calayhi wasalam qofkii soom sunni iyo caado u ahaa oo caadadiisii hadday maalintaa kusoo beeganto isaga nahyi maaha wuu iska wadanaya baabu sawmi liru'yati lhilaal baabkana waxa uu ka hadlayaa soomka la soomayo bisha aragtideeda lagu soomayo yacni in cibaadadan ilaahay ku xidhay ru'yada bisheedu inay bilato oon lagana horreysiin karin lagana dambaysiin karin can abi hurayrata abi hureyra waxaa laga wariyey radia allahu can ilaahay raallaa kaade qaala inuu yihi dakara rasuulullah rasuulka alla wuxuu soo hadal qaaday sala allahu calayhi wasalam alhilaal bisha bilashadeedii buu nebigu soo hadal qaaday oo faqaala dabeed nebigu waxa uu yidhi idaa ra'aytumuuhu markaad bishii aragtaan fasuumuu sooma wa idaa ra'aytumuuhu markaad aragtaanna fa aftiruu afura oo bishii ramadaan markaad aragtaanna ku sooma bishii shawaal markaad aragtaanna fura fain uqmiya calaykum haddii laydinka daboolo oo caad ama daruur iyo wax lamidii uu idinka dado bishii aada arki weydaan facudduu waxaad tirsataan alaaiina soddon soddon tirsada oo yacni hadday shacbaan tahayna oo ramadaan aad arki weydeen soddonkii shacbaanuu dhammaystira dee bil koob iyo soddon oo carabiya ma jirte soddonka haddaad kaamil yeeshaanna markaa ramadaan si tartiiba isaga bila isaga sooma haddii ay waxa weeyaan ramadaan tahayna dee haddaad bishii shawaal arki weydeen soddonkii ramadaan dhammaystirta oo dee koob iyo soddon ma noqotee markaad soddonka kaamil yeeshaan iska afura waa shawaale marka calaa kullin maadaama bishan islaamku ay noqoto uun sagaal iyo labaatan ama soddon dee haddii la arkana aragga ayaa lagu soomaya laguna afuraya oo sagaal iyo labaatanna waa noqon kartaa soddonna way noqon kartaa laakiin waxaa nebigu yidhi haddaad arki weydaan oo laydinka daboolo waxaad shakiga iyo khilaafka kaga baxaysaan soddonka uun kaamil yeela waayo tirada ugu badan dee waa soddon markaa soddonka uun waafi ka dhiga baabun ashahru tiscun wa cishruuna baabkana wuxuu ka hadlayaa bishu inay sagaal iyo labaatan noqoto can ummi salamata ummi salama waxaa laga wariyey radia allahu canha ilaahay raallaa kaade ana nabiya in nabigu sala allahu calayhi wasalam xalafa inuu nebigu ku dhaartay anlaa yadkhula inaanu usoo gelin calaa bacdi ahlihi reerihiisa ama haweenkiisii qaarkood inaanu usoo gelin shahran bil ayuu nebigu ku dhaartay falamaa madaa markuu tegay tiscun wa cishruuna yowmaa sagaal iyo labaatan maalmood markay tegeen ayaa hadaa calayhim uu kusoo kallahay awraaxa ama uu kusoo caraabay aroornimo u yimid ama galabnimo faqiila lah waxaa lagu yidhi nebi allow xalafta waad dhaaratay yaa nebiy allah nebigii ilaahay oo waxaad ku dhaaratay anlaa tadkula calaynaa inaanad noo soo gelin shahraa bil bil inaanad noo soo gelin ayaad ku dhaaratay ayuu dumarkii ku yidhahdeen waayo dumarka laftoodaa dee mukhaalafada iska ilaalinaya marka waxay idhahdeen rasuulkii allow waxaad ku dhaaratay bil inaanad noo soo gelin qaala markaa nabigu waxa uu yidhi ina ashahra bishu yakuunu waxau ahaadaa tiscatan wa cishriina yowmaa sagaal iyo labaatan maalmood ayuu ahaadaa macnaha bishu siday soddon ugu dhammaato ayay sagaal iyo labaatanna ugu dhammaataa oo macnaha sagaal iyo labaatankii baan dhammaystay bishiina sidaasay ku kaamil noqotay weeyi waxaa xadiidka laga fahmayaa yacni haweenku raggooda inay khayrka iyo wanaagga tadkiiriyaan ama waxay is yidhaahdaan malaha waa khalad dee inay uga digaan inay aada iyo aada munaasab u tahay can ibni cumar cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma ilaahay raallaha ka haday isagiiyo aabihiiba can inabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu nebigu yidhi inaa naku ummatun ummiya ummad ummiyaanu nahay oo laa naktubu waxba ma qoro walaa naxsubu waxna ma xisaabinno yacni sida asalkii carabtii hore ahaa dee ummiyiin bay ahaayeen dadaan waxa weeyaan qoraal iyo xisaabtoona aqoon marka siibaa nebigu yidhi annaku asal ahaan waxaa nahay ummad ummi ahoo laa naktubu walaa naxsub waxna ma qoro waxna ma xisaabinno ashahru bishu haakadaa wahaakadaa wahaakadaa nebiga sal ly slam yacni gacmihiisa farahoodii intuu sidaa isugu soo dhoweeyey o isku saaray ayaa waxau yidhi ashahru bishu haakadaa wahaakadaa wahaakadaa yacni sidaas weeye markaa laba jeer nebigu markuu yidhi haakada wahaakada markaa waa labaatan waayo farihii midna ma laabin labada jeero hore haakada wahaakada markii saddexaad ayuu suulka laabay markaa suulkii kuma jira tirada ilan tobanka farood markii hore saaraya soo ma suulkuu laabay markii saddexaad markaa laba jeer markuu yidhi haakada wahaakada wahaakada markaa waa imisa waa sagaal iyo labaatan waayo labada hore dee waa labaatan marka ugu dambeeyo suulka marka la laabana dee waa sagaal markaa bishu sagaal iyo labaatan bay noqotaa weeye saas haakada wahaakada wahaakada waxa uu nabigu yidhi markaa ashahru bishu haakada wahaakada wahaakada sidaasay ahaataa iyo sidaa iyo sidaa macnaha waa sagaal iyo labaatan wacaqada markaa nebigu wuxuu laabay alibhaama suulka fi saalisati markii saddexaad ayuu suulka laabay tobanka faroodba markii hore wuu isa saarayy waa labaatankii hore markii saddexaadna suulkuu laabay oo sagaal buu soo reebay macnaha sagaal iyo labaatan ayaa bishu ahaataa washahru bishu baa nebigu yidhi waxay ahaataa haakadaa sidaa wahaakadaa iyo sidaa wahaakadaa iyo sidaa yacni tamaama halaasiina wuxuu ujeedaa dhammaystiranka soddonka marka macnaha bishii soddonna way noqotaa sagaal iyo labaatanna way noqotaa weyi marka markan dambe saddexdii jeerba waxba ma laabine wuxuu yidhi haakada wahaakada wahaakada macnaha bishii soddon bay noqotaa markii horena sagaal iyo labaatan bay noqotaa waayo markii saddexaad buu suulka laabay marka khulaasadu waxa ay tahay uun bisha islaamigu ama waa sagaal iyo labaatan uun ama waa soddon uun intaa ma dhaafo kamana dhibo baabun ina allaha maddahu ay madda alhilaala liru'yatih baabkana waxa uu ka hadlayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala u muddeeyey bisha aragtidiisa macnaha bishu waxay bilataa uun marka la arko oo aragtida ayaa lagu soomayaa laguna afurayaa can abilbakhtari waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ilaahay raallah ka noqday qaala inuu yihi kharajnaa lilcumra waxaanu u baxnay cumro falamaa nazalnaa markaanu degnay batna nakla togaa laydhaa nakla yacni dhexdiisa markaanu degnay qaala waxau ihi taraa ayna alhilaala bishii baanu istusnay oo bishii baanu intaanu raaraadina aanu istusnay faqaala bacdu lqowmi qowmkii barhkood baa waxay yidhaahdeen huwa bnu halaain waa bil saddex wa qaala bacdu lqowmi barhkoodna waxay yidhahdeen raggii huwa bnu laylatayni waa bil laba qaala waxau yidhi markaa falaqiina bna cabaas ibnu cabaas baanu la kulanay faqulnaa waxaanu yidhi inaa ra'ayna alhilaal annaku bishii waa aragnay oo faqaala bacdu lqowmi qowmkii barhkood ayaa yidhi huwa bnu halaatin waa bil saddex wa qaala bacdu lqowmi ragga barhkoodna waxay yidhahdeen huwa ibnu laylatayni waa billaba faqaala markaa waxau yidhi ibnu cabaas ayu laylatin ra'aytumuuh habeenkeed aragteen qaala waxau yidhi qulnaa waxaanu nidhi laylata kada wa kada habeenkii caynka iyo caynka ahayd faqaala ibnu cabaas ibnu cabaas markaa waxau yidhi ina rasuula allah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam qaala waxau yidhi ina allaha alle maddahu ay madda alhilaal bisha wuxuu u muddeeyuu u wakhtiyeeyey liru'ya aragtida fahwa isagu lilaylatin ra'aytumuuh habeenkaad aragteen uunbuu dhashay yacni habeenkaad aragteen ayuunbaa bishu ay bilatay macnaha wuxuu leeyahay habeenkii aada aragteen uun ka kow dhaha yacni bisha waxaa lagu muddeeyaa uun waa marka ru'yadeedu ay sugnaato oo macnaha cibaadadaa dee soomka iyo iftaarkaba waxaa lagu muddeeyey buu leeyahy ru'yada marka markii ru'yadu ay sugnaatay ayuunbaa bishuna ay bilatay baabun likulli baladin ru'yatuhum yacni ahlu beled kastaa waxay leeyihiin aragtidooda ayaa ay leeyihiin can quraybin waxaa laga wariyey ana umma alfadli in ummulfadli binti alxaaris ahayd bacasadu inay ummulfadli u dirtay can quraybin qurayb waxaa laga wariyey oo mawla bni cabaas ahaa khaadimkii ibnu cabaas iyo hooyadiiba ibnu cabaas iyo hooyadiiba khaadim ayuu ahaa marka waxa uu yidhi can quraybin qurayb waxaa laga wariyey ana umma alfadli in umma alfadli binti alxaaris ahayd bacasadhu inay qurayb u dirtay ilaa mucaawiyata mucaawiya radia allaahu canhumaa bishaam mucaawiye oo shaam jooga qaala waxau yihi markaa faqadimtu shaam shaam ayaa nimid faqadaytu xaajatahaa danteedii waan u guday oo yacni waxay ii dirataan qabtay wastuhilla calaya ramadaanu bishii ramadaanna waa ii bilatay wa ana bishaam anoo shaam jooga fara'aytu alhilaala dabeed bishii baan arkay leylata aljumca habeenkii jumcada uma qadimtu lmadiina dabeed madiine ayaan soo galay fii aakhiri shahri bisha aakhirkeedii fasa'alanii cabdullaahi bnu cabaas wuxuu weydiiyey cabdullaahi bnu cabaas waa i waraystay horta uma dakara alhilaala dabeed bishii buu soo hadal qaaday cabdullaahi bnu cabaas faqaala waxau yidhi mataa ra'aytum alhilaal oo bisha goorma aragteen idinku faqultu waxaan yidhi ra'aynaahu leylata aljumca habeenkii jumcada ayaanu aragnay faqaala waxau yidhi anta ra'aytahu ma adaa arkay faqultu waxaan yidhi nacam haa wara'aahu nnaasu dadkuna waa arkeen wa saamuu waanay soomeen wa saama mucaawiyatu mucaawiyana waa la soomay faqaala waxau yidhi laakinaa ra'aynaahu ha yeeshee annaku waxaanu aragnay marka dee waa shaam iyo xijaaj way kala durugsan yihiin mucaawiyana shaam buu joogaa ibnu cabaasna halkuu ka warramaya uu joogaa waa ardulxijaaj marka waxau yidhi laakinaa ra'aynaahu leylata asabti ibnu cabaas wuxuu yidhi annakuse dee habeenkii sabtidaanu aragnay falaa nazaalu nasuumu ka zuuli mayna inaanu soonno xataa nukmila halaaiina ilaa aanu soddonka dhammaystirayno aw naraahu amaanu arkayno wuxuu yidhi ibnu cabaas markaa ru'yadii ree shaam kumuu camal faline annaku sabti baanu aragnay oo ka zuuli mayna inaanu soonno ilaa aanu soddonka dhammaystiro amase aanu bisha aragna mooye faqultu markaa waxaan ku yidhi buu yidhi qurayb awalaa taktafii oo miyaanad ku kaaftoomayn oonay kugu filayn biru'yati awalaa taktafii miyaanad ku kaaftoomayn biru'yati mucaawiyata wa siyaamih mucaawiya aragtidiisii iyo soomkiisii miyaanad ku kaaftoomayn faqaala waxau yidhi laa maya haakadaa amaranaa rasuulullah sidaasuu rasuulka allana amray sala allahu calayhi wasalam washaka yaxya bnu yaxya yaxya bnu yaxya oo ah shaykhu limaami muslim wuxuu ka shakiyey fii naktafii aw taktafii yacnii inuu kurayb ku yidhi ibnu cabaas awalaa taktafii biru'yati mucaawiyata wa siyaamih iyo inuu ku yidhi awalaa naktafii biru'yati mucaawiyata wa siyaamih labadaasuu ka kala shakiyey waa shakun min araawi inuu yidhi miyaynaan ku kaaftoomayn ru'yada mucaawiye iyo inuu yidhi miyaanad adigu ku kaaftoomen ta'da iyo nuunta labadaas ayuu ka kala shakiyey sidaad arkaysaan yani xadiidkan waxaa daliishada culimada qabta in likulli ahli beledin ru'ya ahlu beled kastaa inay ru'yo leeyihiin culimada qabta ayaa daliishada masaladaasna waxay ku dhisan tahay ikhtilaafu lmaaalic yani dadka mataalicdooda ay kala duwan tahay ma isku ru'yay noqon karaan mise kala ru'yay noqon karaan mataalicda kala duwanise muctabar miyay tahay marka bacdu ahli lcilm waxay yidhaahdeen likulli ahli beledin ru'yatuhum walaa yalzamuhum ru'yatu hayrihi iyagoo xadiidkan ibnu cabaas daliishanaya waxay yidhahdeen ahlu beled kasta dadkii mandiqo ama qudri wada degeniba aragti gaaray leeyihiin oo wadamada kale aragtida laga aragkaa ma laasimta iyaga iyagoo xadiidkan daliishanaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya eh yacni ru'yadu waxay laasimaysaa ahlu beled kasta iyo wixii ku dhow ay isku malac yihiin taana waxay baabid uga dhigeen wixii isku malacee isku dhow ee laysku xambaari karo wadamada wadaaga uun juz-un min alleyl yacni qaybun habeenka ka mid ah wadaage isugu yimaada oo yacnii labadii wadan haba kala durugsadaan haba kala fogaadaane hadday qayb habeennimo uun wadaagaan see bishii habeenun bay u wada bilanaysa laakiin haddaanay habeenkii wadaagin de way kala dambaynayaan marka waxay yidhahdeen wixii isku jihadaas ah habeenka juz ka midana wadaaga yacni ru'yadii way wada laasimaysaa laakiin wixii aan juz-un min alleyl ba an isugu iman ru'yadii laasimi maysa iyaga dee ru'yo gaaray leeyihi laakiin jumhuur alculamaa waxay ku tageen in laa cibrata biikhtilaafi almaaalic maaalicdu inaanay cibraba lahayn oo lagu camal falayo hadalka uu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam cumuumkiisa suumuu liru'yatihi wa afsiluu liru'yatihi khitaabkuna waa licumuumi lumma nebiguna waxba ma kala saarin wuxuu yidhi aragtidiisa ku sooma aragtidiisana ku afura markaa jumhuurtu waxay yidhaahdeen haddii beled buldaantii muslimiinta ka mida laga arkay intii kale way laasimaysaa soomkiisa ru'yadaa keliya ayay ku wada laasimaysaa xadiidkanna waxay kaga jawaabeen waa ijtihaadu ibnu cabaas oo nebiga hadalkiisii ma ahae nebigu sal lay slam wuxuu yihi suumuu liru'yatii wa afsiluu liru'yatihi ibnu cabaas isagaa ijtihaaday oo dadaalay ijtihaadka uu sameeyeyna inama laasimayo oo yacni laazim ma aha in lagu dhaqmo sidaas oo kale imaamu shawkani waxau yihi ina alxujata fi lkhitaabi alcaam lilumma liqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam suumuu liru'yatii wa afsiluu liru'yati la fi ijtihaadi ibni cabaas fayalzamu ljamiica ru'yat lbalad yani wuxuu yidhi waxaa muctabarkee xujadu ay ku sugan tahay waa khitaabka caamkaee ummadda nebigu usoo jeediyey eenu u kala qaadqaadin laakiin cibrada iyo xujadu ma aha ijtihaadka ibnu cabaas uu dadaalay ee uu yidhi annaka ru'yadayda mooye tu kale nama laasimaysa bal ru'yada uu arka beled buldaanta muslimiinta ka mid ihi intii kalena waa laasimaya hadalkaas oo kale imaamu nawowi fi rawda wuxuu yidhi idaa ru'ya hilaalu ramadaana fi baled walam yura fi اlآkhar fain taqaaraba اlbuldan faxukmuhuma xukmu اlbalad اlwaaxid wain tabaacada fawajhaani asaxuhumaa laa yajibu الsawma cala ahli اlbalad اlآkhar marka shaaficiyadu iyagu waxay qabaan oo imaamu nawowi uu ka mid yahay in mataalicdu ay muctabar tahay oo wixii isku dhowba ay isku xukun yihiin wixii kala fogna an waxa weeyaan xukum keliyihi aanu qabanayn laakiin jumhuurtu waxay qabaan ru'yadaas inay wada laasimayso buldaantii oo dhan oo mataalicdu aanay muctabar ahayn baabu shahra ciidin laa yanqusaan baabkana waxa uu ka hadlayaa in labada ciidood ee ramadaan iyo ciidda carafa aanay nuqsaamin macnaha hadday nuqsaamaan fi lcadad ma nuqsaamayaan fi ljri wahawaab oo bishii ama sagaaliyo labaatan ha noqoto ha nuqsaanto ama soddonkii ha buuxsameee waxa weeye ajrigii waa ajrigii uun abaalku marnaba nuqsaami maayo can abi bakrata waxaa laga wariyey radia allaahu can can nabiy nabiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi shahraa ciidin ciidda labadeeda bilood laa yanqusaani ma nuqsaamaan macnaha xataa tiradoodu haddaanay soddonkii buuxin ajrigooda iyo abaalkoodu ma nuqsaamo ramadaan wa dulxija bisha ramadaan iyo dulxija baabun fi saxuuri fi sawm yani suxuurta loo suxuuranayo soomkii ayuu u baab yahay can anasin waxaa laga waray radia allahu can qaala inuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka alla wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam tasaxaruu suxuurta fa ina fi saxuuri baraka waayo suxuurta baraka ayaa ku jirta xabad timira haddaad cunto koob biyaa haddaad ka bato baraka isaga jirta awood aad ku taacaysata ilaahay kugu gelinaya markaa suxuurta ogaada ayaa nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam oo ha fudaysanina baabun fii taakhiiri saxuur baabkana waxa uu ka waramayaa sunnadu inay tahay suxuurta in dib loo dhigo oon la dadejin can zayd bni haabitin waxaa laga wariy radia allahu can qaala inuu yihi tasaxarnaa waxaanu la suxuuranay maca rasuuliillah rasuulka alla ayaanu la suxuuranay sala allahu calayhi wasalam uma qumnaa dabeed waxaanu usoo kacnay ila asalaa salaaddii baanu usoo kacnay qultu waxaan yidhi kam kaana qadru maa baynahimaa intii u dhaxaysay suxuurta iyo salaadu intay leekay qaala waxau yihi hamsiina aaya qadar konton aayadood la akriyo dee waxa weeyaan shan iyo toban daqiiqa ama labaatan daqiiqa waxaan ka badnay marka xadiidku wuxuu daliil u yahay uun siday isugu dhowaayeen salaada subax iyo suxuurtii soomka mar walbana sunnadu waxay tahay inaad waaberiguun iska ilaaliso yacni waagu yaanu ku berye laakiin ku soo dhowow oo yacni fajru saadiqa ama aadaanka subax wax yar uun ka horee qadar aada u yar oo yacni haddii waagu beryo dee ka joogso cunto iyo cabitaanba laakiin inaad laba iyo tobanka tiraa waan suxuuranaya dee waad cashaysa waxba maad suxuuran marka waxaa laga yaabaa waagiina inuu kuu beryo adigoo calooshaadi ay faaruq tahay waayo xikmadda suxuurda ku jirtaa waxay tahay ruuxii maalin oo dhan markuu soomanaanayo si uu awood iyo tamar ugu helo cibaadada soomka in waxa weeyaan dee waagii u beryo iyadoo calooshiisa ay wax ku jiraan baabu sifati lfajri aladii yaxrumu alaklu cala asaa'im yacni waaga cuntada qofka soomka ka xarimaya sifadiisu waa sidee ilain laba waabaa jira waabaa jira hadduu beryo aan cunto iyo cabitaan toona kaa xaaraantinimoobeyn iyo mid haddii uu beryo uu dilaaco dee cunto iyo cabitaan baad ka joogsanaysa marka ka cuntada xarimaya sifadiisu waa noocee can samura ibni jundub waxaa laga jundub waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu allah rasuulka alla wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalam laa yaguranakum yaanu idinka joojin min saxuurikum suxuurtiinna aadaanu bilaalin bilaal aadaankiisu yaanu horta idinka joojin waayo riwaayaadka qaarkood sida ku caddayd fa inahu yu'adinu bileyl waayo habeen buu adimaa bilaal bilaal goor habeennimo ah ayuu adimaa marka ha ka joogsanina laakiin waxaad kaga joogsataan cuntada marka waxa weeyaan ibnu ummi maktuum uu adimo waayo waa nin indhalo oon adimin ilaa la yidhahdo asbaxta asbaxta isagu waa beriga ayuunbuu ku adimaa marka waa siday sunnadu tahay dee daakiraadi ma jirto iyo tasaabiix la akriye waa laba aadaano aadaanu bilaal iyo aadaanu ibnu ummi maktuum waa labada aadaan aadaanka hore aadaanu bilaal baa la yidhaha aadaanka labaadna waa aadaankii cabdillahi ibnu ummi maktuum marka nebigu waxau yihi laa yaguranakum min saxuurikum aadaanu bilaal aadaanka bilaal suxuurtiinna yuu idinka joojin walaa bayaadu lufuq ufuqa ama jihada caddaankeeduna yuu idinka joojin caddaankaasoo almustatiil yacni waxa weeyaan dheraran haakadaa sidaa u dherarmaya markaa nebigu saasuu ishaaray waayo jihadaas caddaankaa yacni mustatiilka ihi sidaasuu isku gudbaya yacni sidaa iskuma ballaarhinayo wejihooyinka kuma faafayee sidaasuu isku gudbaya marka nebigu waxau yihi walaa bayaadu lufuq almustatiilu ufuqa ama jihadaa caddaankeeduna yaanu idinka joojin saxuurtiinna almustatiilu ee ku dheraran ee u dherarmaya haakadaa sidaa sidaa isku dherarinaya xataa yastatiira ilaa uu u faafo haakadaa sidaa waxakaahu wuxuu ku ishaaray xamaadu xamaad biyadayhi labadiisii gacmood labadiisa gacmood buu intuu isa saaray sidaa ugu ishaaray marka labadii waa alfajru saadiq sidaasuu u faafaya jihadaa bariga yani saasuu ugu faafaya fajru saadiq marba marka ka dambaysana dee iftiinku wuu sii badanaya laakiin fajrulkaadibka hore intuu sidaa isku dhereriyo ayuu waxa weeyaan baaba'aya marka hore sidaasuu isku gudbaya sidaa dheraran ee mustatiilka ah oo isagu sidaa uma baahayo waanu baaba'ayaa kadib waxaa ka dambaynaya kan saadiqa ah ee sidaa u baahaya siyaada ku wada faafaya marka nebigu waxau yihi walaa bayaadu lufuqi lmustaiilu haakada cadaanka sidaa isku dhereerinayaana yaanu cuntadiinna idinka joojin waa fajru kaadib oo maaha fajru saadiqiye xataa yastaiira haakada ilaa sidaa uu faafo u baaho waxakaahu xamaadu biyadayhi labadiisii gacmood ayaa xamaad sidaa ugu tilmaamay yani baahida uu sidaa jihada ugu kala baahayo qaala waxau yihi yani muctaridan yani wuxuu ujeedaa isagoo yani sidaa isku gudbaya jihooyinku sidaa isugu gudbayaayo uu ugu baahayaa iftiinku marka macnaha wuxuu ujeedaa uun aadaanka bilaalnay yuu cuntada idinka joojin fajru kaadibkaa sidaa isku dherarinayaana yuu cuntada idinka joojinee qofkii dee waaga berigiisa yaqaano eegaya kaa sidaa u baahaya in waxa weeyaan ha iska eego laakiin kaa hore sidaa isku gudbaya haddana baaba'aya yuu uga joogsanin wallahu aclam